siyaasiyiinta laga soo doorto deegaanada waqooyi bari ee dalkaasi kenya ayaa bilaabay olole ay dhalinyarada deegaankaasi ku abaabulayaan islamarkaana ugu sheegayaan sida ay uga hortegi lahaayeen kooxaha la aaminsan yahay inay saldhigya ku leeyihiin kaynta boni al-shabaab ayaa dhinaca kale weeraro u badan qaraxyo la dhigo waddada dhinaceeda la beegsata askarta iyo gaadiidka ciidamada amniga ee dalkaasi kenya dadka falanqeeya siyaasadda kenya ayaa sababo kala duwan ku macneeya waxyaabaha al-shabaab u suuro geliya inay si dhib yar u dhex gasho islamarkaana dad uga qorato weerarada uga geysato gobolka waqooyi bari ee kenya iyo goobo kale oo ka tirsan waddankaasi warbixintan waxaa magaalada gaarisa nooga soo diray wariyahayaga maxamed faarax shire kadib culays fara badan oo kooxda al-shabaab ay ku hayeen qaybo badan oo ka tirsan koonfurta countigani gaarisa ayaa hogaamiyaasha beel ahaan deegaanadaasi ka soo jeeda waxay bilaabeen ololo ka dhana ka dhaadhicinta dhallinyarada si walbao loogu hortegi lahaa kooxda al-shabaab oo ay sheegeen in qulqulatooyin xigxiga ay ka geysanayeen qaybo ka tirsan deegaanka ijaara halluuqo masalaani senatarka gaarisa county laga soo doorto mudane yuusuf xaaji oo hogaaminayey kulan ballaaran oo dhallinyarada loogu qabtay degmada masalaani ayaa waxa uu sheegay in marnaba uusan gadaal u noqonaynin dhallinyaradana wuxuu ku gubaabiyey in ay ka qayb qaataan wuxuu u magac daray iska caabinta kooxda al-shabaab oo uu sheegay in gudaha deegaankaasi ay ku dhuumaalaysanayaan laazim waa inaan gabdhahayna aanan ka cararin ma al-shabaabwacala noo dheeli doonaa barito ma aqbalayno anaqoodhe ma noo dheelta sharcigana muxuu qoranaa wuxuu qorayaa haddii guriga aad ku dhimato shahiid baata ha ka bakina al-shabaab dhallinyarada ayaa si gaara iyo si guud ahaaneedba waxay dhegta ugu dhigayeen go'aamada hogaamiyaashaasi halkaasi ay ka soo saarayeen waxayna ahaayeen kuwo dhammaan sacabada u tumayey markay hadlayeen mudanayaasha laga soo doorta deegaankaasi oo markii ugu dambeysay go'aansaday si wada jir ah inay isaga kaashadaan qaab walbay uga hortegi lahaayeen qulqulatooyinka shabaabka halkaasi ay ka geysanayaan cabdidhaqane gobanor tooro ku-xigeenka garisa county oo isaguna halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in marnaba aysan u sii dulqaadan in deegaanada qaar iminka laga soo qaxayo dadka ku dhaqanaan ay ahaayeen kuwa nabadda aad u jecel inaan al-shabaab iska celino diyaar muutiin gacanta taaga gacanta taaga inaan iska celisin diyaar muutiin guryahayna maa nooga baxnaa al-shabaab dadaanan ka seegin waan guryahay nooga baxnaa diyaar soo muunihin arrintan waa inaan annaka u istaagno meel iska saarno annaka haddaan madaxdiinna nahay diyaar baanu nahay annaka idiin hor soconaynaa meel loo noqonayo ma jirto hogaamiyaashan ayaa intooda badan waxay ahaayeen kuwa carabka ku adkeynayay in dowladdu ay ka gaabisay ilaalinta muwaadiniinta kenyaanka ee ku sugan deegaanka ijaara waxayna sheegeen in la gaaray xilligii ciidamada kala duwan ee deegaankaasi ku sugan ay ka soo bixi lahaayeen shacabkuna ay ahaan lahaayeen kuwa is-abaabulay kana qayb qaatay waxay ugu magac dareen dib u xoreynta degmooyinka ijaara ee shabaabka iyo kooxda jeeshul ayman ay ku dhuumaalaysanayaan meel loo noqonayo ma jirto meel loo noqonayo ma jirto naskiya hulluuqoo hadda waa laga soo tagay cid soo dhaafto gurigeedu yaa jirin marka ay odayaasha guryaha ka soo tagaan maamooyinka yaa uga soo tegaysin iyo ilmihi yaa looga soo tegi ma jirto waan isdifaacaynaa waanan ka hortegaynaa dowladdan afaan ka keenaynaa ama dadka ayakaa ka hortegaayin waaysan ahayn wax alla wixii ciidan oo meeshan jooga way tegaayin annakana annaka iska reebaynaa dadkan safiya cabdi nuur mudanaha deegaankaasi ijaara laga soo doortay ayaa waxay sheegtay in ciidamada booliiska dalkani kenya halkay la dagaalami lahaayeen shabaabku ay keliya soo qabqabtaan tiro dhallinyaroa ilaa ay haatan aan la ogeyn tiradaasi dhallinyarada meesha la geeyey hatukubali kamwe mtu yetu achukuliwe bila hatia yoyote
ma aha in ciidamada booliisku ay dadku iska soo qabqabtaan waxaan u dulqaadanaynaa ma aha qofkii dembiilaha waa in la soo qabtaa maxkamadda la soo joojiya aniga safiya ayaa noqonaya qofka ugu horreeya ee taageeraya maxkamaddaasi shabaabka iyo dhacdooyinka xixiga waxay ka geysanayaan kuna dhuumaalaysanayaan qaybo badan oo ka tirsan koonfurta gaarisa deegaanka masalaani halluuqo ijaara iyo sangailo ayaa waxay noqonaysaa dhacdooyin saxiiga inay ka geysanayaan ayagoo halbeegsiga iminka ay shabaabku bilaabeen ay tahay inay kala saaraan dadka masiixiyiinta iyo dadka muslimiinta ee waddada weyn ee isku xirta halluuqo iyo gaarisa ku safraya taasoo dhacdadii ugu dambeysay ka geysteen deegaankaasi ciidamo isku dhafaya dowladda dalkani kenya waxay geysay deegaankaasi ijaara halkaasina waxay ku sheegtay in tiro fara badan oo xarakada al-shabaab in tiro kalena ay ka baajiso dhacdooyin halkaasi ay ka geysan lahaayeen maxamed faarax shire v o a deegaanka masalaani